oday baa nahay gannaano maro webigan gannaano maraan dhahnaa annaga maalintii aan wax kasay ilaa maanta webi soo jabiyey waan arki jirnay kow iyo lixdankii baa jiray markaa inii nalaga warhayo oo wixii jiro oo rasmi la fiiriyo annagana lala fadhiisto la dhaho bar dhibaatadiinna bal horta qora la qoro la kala hagaajiyo midna hadda la qabto sidii jaraanjartii la fuulaya priority baa lagu dhahaa af ingiriiska wixii daranna hadda la qabto wixii kalena lagu xijiyo yaa loo baahna waxaa maqan beeralaydii sidii ay ku noolaan lahayn weli naweytuba lama dhihin markaan dhibka annaga sheeganno waa inay istaxmilaan wixii ka jiro iyo waxaan ka jirin waa inay kala ogaadaan waa in naloo soo gurmado ani magacaydu waxaa la yidhaha gaaran cabdulaahi waxaan chairmanka ee beer la yidhaha khayra farm waxaan ku jiraa ururka garissa farmers network iyo ururka chairmanka uu ka yahay kenaf mise jubbad labadaba urur baan ku jirnaa horta dadka beeraleyda waxaan u sheegayaa soomaalida beeraleyda reer garis waxaa la yidhaahaa cidna uma maqno ceelna uma qodno wax noo maqan ma laha midda kale soomaalida waxay ku mahdaa ruqa ninkii lahaa ku jiifa ma kacdo dhibaatada way imaataa laakiin waxaa jiraan madaxda inay ka hadlaan arrintan oo wixii kaalmaati iyo waxqabad ay dadka u qaban karaan ay u qabtaan
anigoo magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud maxamed cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay beeraleyda jamhuuri farm waxaan leeyahay annagu waxaana haysto wax hadda maanta bilowdi maaha waa wax nagu soo nonoqdo nagu soo nonoqdo nagu soo nonoqdo but we have no any idea wax raayad oon ka geysanay maalinkooba allah ka dhige oon go-aan oon ka gaarin waa la waa maanta waxaan leenahay beeraaley inay isqabsato soo bannaan baxdo marka mid aan roob ahayn laakiin oo kuyeel baa nagula sameeyey beerahan marka haddana maxaan ka tirsanahay beeraha had way badan yihiin dhowr meel bay ka imaadeen dad baa balanbala ka socda dad baa hash kale ka socda marka haddana waxaan ka tirsanahay meel la yidhaho township oo locationka la yidhaho booralgi hadda iskuulka hadda booralgi la leeyahay maxaa yeele hadda beeraha maxay u baahan yihin gisaan oo kale ay u dhintaan oo biyaha ay gubaan biyaha biyo fiican oo wax hagaajinahayn maa ku maraan ku dhaafahayn maa biyaha maajaay galaan geedka liinta ay ku fadhiistaan caleentu way daaysaa daaway u baahan tahay xanaanay u baahan tahay shaqaalay u baahan tahay waa in la dhaqaaligeliyo egaa ka dambe nafaqa geedka aad ka doonaysay inaad saa oga doontay oo ay u baahan tahay marka maxaa kaloo sii raacsan biyahaad meeshay maraan way gubaan hadda coos baa baxaa oo iyo coos ku baxaa meejay ku dhuftaan maxaamudin jaangaa lagu daadiyey camal jaangaa lagu lobaa iga dhashay barkeeda ku dhex dhashay barna waan soo bixinahay waa lagu dhex maalahay maxaan gala gudihii beerta amin dambe maxaan gala egay ahayd laba iyo toban badhabodhaan qaatay meeshan laba iyo tobankaan galay maxaan ka soo baxay hal saac egay ahayd bannaankaan imaaday